halkaad naga dhegaysanaysaan waa radio boston oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaashan kow dhibic shan haddaba dhegaystayaal waxaan maanta soo gaarnay wakhtigii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii caafimaadka haddaba dhegaystayaal maanta waxaannu door bidnay inaannu barnaamijka caafimaadka aanu ka dhiganno cudurka wadna xanuunka maadaama uu nin ka mida jaaliyadeennu uu shalayto si lama filaan ah ugu geeriyooday cudurka wadna xanuunka haddaba waxaanu nasiib u helnay in aanu waraysigan ka qaadno dhakhtarka magaalada dhaktar cabdulaahi shiine oo aanu wax ka weydiino cudurkan iyo sida uu yahay iyo sida looga hortagay si walba haddaba cabdilaahi kusoo dhowow wax ma nooga sheegi kartaa xaaladda cudurkan guud ahaan xuseen aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay waxaa cudurkan afka qalaad lagu yihahda myocardial infracture marka ama dad fara badanna waxay usoo gaabiyaan inay yidhaahdaan mi waa cudur wadnaha ku dhaco waxaana sababa xididada u qaada wadnaha in ay xirmaan xididadaasi kadibna waxaa dhacda in murqaha wadnaha ay heli waayeen dhiiggii iyo oxygenkii u baahnaayeen taasna waxay sababi kartaa qofka waxyaabaha marka ay dhiigga ka xirmaan inuu wadnihiisa sidii loogu talagalay u shaqayn waayo dhiigga marka uu gaari waayo qeyb ka mid ah wadnahana waxaa dhici karta in qeybtaasi ay dhimato oo ay si fiican u shaqayn weysa kadibna waxaa dhaca waxaan la yiraahda har atag markaa qofka waxaa ku dhaca inuu har atag markaa qabsado markii maadaama ay saddex xidido waaweyn ayaa badanaaba wadnaha waxay ku sameeyaan inay dhiig gaarsiiyaan marka saddexdaas xidid haddii ay xirmaan ayaa waxaa dhacda badanaaba qofka inay ku dhacdo waxaan afka qalaad lagu yirahdo haarataaga marka taas ayaa sababa cabdilaahi sida aanu ka warhayno marxuum axmed oo aynu barista aasi doon haddii alidno ilaah unaxariiste dhakhtarka u tegey oo oo fysical baa laga qaaday waxaana layidhi wadnahaagi iyo waxuma qabtid baa lagu yidhi marka wax ma nooga sheegi kartaa symptomska ama maaragtay sida lagu garan karo in wadna xanuunkugu soo socda in kale waxyaabaha symptomska ugu badbadan ee lagu kala garta wadna xanuunka waxaa ka mid ah qofka wuxuu ka dareemaa laabtiisa ama xabadkiisa inuu wax weyn culays ay ka saaran yihiin ama wuxuu ka dareemaa ciriiri ayuu ka dareemi karaa waxaa kaloo ka mid ah qofka wax la dhaho afka qalaad lagu yihah radiating pain ama xanuun dhinaca gacantaada ah ama daankaaga ama dhinac kaa qabsanayo ayaa badanaaba lagu arki karaa waxyaabaha symptomiska laakiin waa marka uu qofka calaamadaha hayaan marka marka uu wadna xanuunku hayo ayaa calaamadahaas badanaaba xanuunka fara badan oo wadnaha xabadkiisa qofka uu ku dhacayo iyo gacanto oo xanuun uu ka dareemayo iyo daanku xanuun ka dareemayo xanuunkaasi marmarka qaarkood gadaal dhabarkaaga ayuu ku fidi karaa oo kusii ballaaran karaa daanko kaleota xanuuni karo qofka dhinac dhinaca wejigiisa xataa inay marmarka qaarkood waxaa dhici karta inay xanuunto marka waxyaabo badan ayaa lagu kala garan karaa waxa ugu fiican ee badanaaba qofka markauu dhakhtarka yimaado lagu garto waxawe waxyaabaha a k g da la yiraahdo wadnaha sida uu u gudbinayo af soomaaliga wax lagu yiraahdo korontadiisa se u socota inuu inay inay murqihiisa ay wada shaqaynayaan oo sidii loogu talagalay u wada shaqaynayaan inay wax yarmayaan ayaa jirto waxyaabahaas ayaa la eeri karaa waxaa kaloo jirta waxyaabo laab ahaan haddii laga qaado la ogaan karo troponin wax la yiraahdo kale taleebalkooda markuu sareeyo iyo waxyaaba waxyaabahaas ayaa ka mid ah badanaana waxaa jirto xaarataagga wuxuu kala leeyahay stages buu kala leeyahay marka waxaa jirta qofka waxaa laga yaabaa mid hadduu qabo mid krooniga oo muddo badan soo jiitamaya in la arki karo mid kalena waxaa dhici karta isla markii qof hadduu dhallinyaro yahay oo kaleet ma hal mar in lagu soo boodo oo ay hal mar intay xayirmato dhiiggiisa xayirma xididada dhiigga wadnaha u qaada wada xayirmaana markaa wadnihiiba si fiican u garaaci waayo marka xaaladda uu qofku ku jira ku xiran tahay sidii lagu kala ogaado waa maasanta cabdilaahi in xayiraadaas xayiraadda maadaama ka har maxaa xayira Eh, maxaa ku keena xayiraada badanaa xaydh baa la yidhaha xaydh Haa, Marka see dhiiggii xaydh iyo wadna xaggees ka so- xaggees ka galaan waxaa waxaa waxaa jirto waxa waxyaabaha afka qalaad lagu yidhaahdo colostrolka wax xubin ka mid ah waxyaabaha dhiigga qofka raaca marka qofka haddii colostrolkiisa ay sarreyso waxaa dhici karto marka een, in dhiiggiisa ay ku fara badato waxaa dhici karta colostrolkaas intay isku uruurto siiba xididada yaryar ee wadnaha ee, dhiigga siiyoo kale markay tahay haddii ay colosterolka isku isqabqabsadaan waxaa dhici karta marka qaarkood inay iyaguba ay noqdaan wax yara dhiigii inuu u kala socdo ee, laba qaybo ka tirsan jirka marka waxyaabaha ugu muhiimka ah oo qofka ee, inuu iska ilaaliyo waxaa ka mid a colosterolka waxaa kaloo dhici karta xinjir dadka qaarkood waxaa jirta jirkooda marmar inay inay clad wax la dhaha afka qalaad lagu yiraahdo ay sameeyaan cladka sometimes haddii uu xididada waaweyn marayo dhib ma laha laakiin xididada yaryar markuu gaaro waxaa dhici karta inuu kala xayiro dhiigga inuu u kala socdo qeybo ka tirsan een, een, wadnahaaga ama jirkaaga marka waxyaabahaas ayaa ka tirs- ka mi- ka mid a waxyaabaha badanaaba sababa inay inay inay inuu wadna xanuunku dhaco ama waxaa marmarka qaarkoodna dhacda xididada sayskooda marmarka qaarkoodba iyagaba soo yaraado
in wax ma nooga sheegi karta haddaba in waxyaabaha ama in sababaha keena in cudurkan in in in in heart attack l- ama in wadna xanuunka waxyaabaha keena waxyaabo fara badan ayaa u sababa ugu horeyn waxaa la dhihi karaa een, waxyaabaha qaarkood waxaa dhici karta inay tahay genetic oo qofka macnaha aabbahay oo kaleeto ama hooyada ama kaleeto haddii ay u dhintaan een, een, wadna xanuun riskiga aada leedahay inaa wadna xanuun uu kugu dhaco waa waa waa zaa'id marka qofka waxaa ogaada midda kaleetana ragga waa kaga badan yihiin dumarka boqolkiiba saddex jeer ayuu ragga ku dhacaa marka la barbar dhigo een- een dumarka waxaa waxyaabaha kala dhici kara waxaa ka mid ah da-da qofka markuu da-diisa weynaato waxa waaye een, xubnaha jirkiisa sida u shaqeynaya waa sii yaraadaa waxaa ka mid ah een, cuntada uu qofka cuno qofka hadduu yahay qof een, een, cuntada ay ku badan tahay suugada iyo waxyaabahan colosterolka la dhaho in in uu qofkaasi isagana ee, halis uu u geli karo inuu inuu inuu cudurkan ku dhaco waxaa kaloo dhici karta qofka dhiigkarka qabana een, ee, inuu dhibaatadan ee, wadna xanuunka isaga laftirkiisa sidaan ognahay dhiigga karka waxyaabaha ugu weyn oo dhibaato u geersiiya waa wadnaha siduu u baamgareynayo marka maxaa yeelay xididada qofku marka ay yaraadaan wadnaha wuxuu isku dayayaa inuu xoog u shaqeeyo si uu dhiigga u gaarsiiyo meelaha aan awoodda u lahayn inay gaaraan marka waxyaabahaas ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah cabitaanka sigaarkana waxaa la yidhi qofkii aad iyo aad ayay uu halis ugu yahay qofkii cabitaanka badan yahay qofkii caba sigaar waa uu kaga nugul yahay inuu wadna xanuunka uu ku dhaco Een, waxyaabaha keliya xanuunkana waxyaabaha qaarkood keliya xanuunka laftirkooda waa la sheegaa waxaa kaloo dhici karta dadka uu sokorta qabana iyagana marmarka qaarkood cudurkan aad ayuu ugu fara badan yahay oo lagu arkaa marka calaamadahaas oo idil ayaa ayaa jirto waxaa kaloo jirta een, qofka een, een, een, een, culayskiisana wuxuu ka qaadan karaa wax weyn maxaa yeele qofka aada u culus oo baruur badan saaran tahay waxaa inta badan uu halis u yahay in uu een, in uu wadnaha xanuunka cudurkan wadna xanuunka uu ku dhaco marka eh, waxyaabo fara badan ayaa sababi kara laakiin kuwii ugu waaweynaa waa intanan soo sheegnay haddaba maxaa in dadka la gudboon maxaas leedahay in jaaliyadda boston eh, siiba dadka da-da ama dadka hadda da-da noqonaya ama dadka dhallinyarada maxaas leedahay bal way uga hortegi karaan cudurkan ka hortagga cudurka waxa weeye ee, siyaabo fara badan ayaa loo sameyn karaa ugu horeyn qofka waxa uu sameyn karaa een, hadduu ogyahay een, calaamadahan hore usoo sheegnay mid ka mid a hadduu leeyahay een, waxaa fiican qofka inuu is-ilaaliyo waxyaabuhu iska ilaalin kara ugu horeyn waxaa aada u muhiima cuntada iyo dufanka saliidda ay ku badan tahay inay iska yareeyaan maadaama colosterolka ay tahay waxyaabaha ugu badan ee saameeya wadna xanuunka waxaa kaloo dhici karta waxyaabaha ay cusbada ay ku badan tahay cuntada cusbada ay ku badan tahay taasna waxay sababi kartaa qofka dhiigkarkiisa iyo waxyaabahaas inay zaa'id ka dhigto waxyaabo kale waxaa jira xataa staresska qofka marka uu stares hayo waxaa jirto inuu halis u yahay macnaha wadna xanuunku inuu ku dhaco maxaa yeelay waxaa dhacayo hormoniska ama jirkaaga qeybo kamid ah ayaa waxaa laga yaabaa siday ugu jawaabi lahay siday caadiga ahaayeen u shaqeyn lahaayeen inaysan u shaqeynin qofku marka uu stares hayo waxaa kaloo muhiima muhiima oo aada iyo aada u baahan in mar walba qofka la xasuusiya dadka inay culayska inta iska dhimi karaan iska dhimaan waxaad ogtahay mujtamaceena soomaalida khaasatatan qofka markuu cayilay in la yiraahdo hayaay hebel dhagortiisa aada iyo aad ayay u fiican tahay ninkii caatana la yiraahdo kani waaba mid gaajo u dhimanayo marka culayska fara badan inuu qofka intuu iska dhimi karo iska dhimo waxaa muhiim oo kaleeto ah maadaama aynu ku noolnahay wadan dadku inta badan socodkooda iyo activitigooda uu yaryahay dadka inta badan gawaari ama tareeno ama basas ay saaran yihiin waxaa muhiima qofka adliist maalintii soddon daqiiqo in uu waxyaabo exercise nooc kastaba ha ahaadee uu sameeyo hadday noqoto socod hadday noqoto orod haduu noqoto qof jiim tegi karo oo jirkiisa ka shaqaysiin karo marka waxyaabahaas ayaa muhiima siba exerciseka qofka waxa ay ka cayaareysaa qeyb libaaxa leh haddii uu maalin walba isku dayo adiisa soddon daqiiqo in uu exercise sameeyo hadday noqoto hadduu soo socon lahaa soo warwareegi lahaa hadduu waxyaabo kaleeto sportia ama kubad cayaaro ama baasked cayaaro waxyaabahaas ayaa ugu muhiima qofka inuu kaga hortago cudurkan haddii cudurkan wadna xanuunku sidii kud ahaan uu kugu soo boodo imise daqiiqa ayaa haystaa imise waqti ayaa haystaa aad ku tagto dhakhtar iyo ama lagugu geeyo dhakhtar waxaa muhiima marba waxay ku xiran tahay sida xididadaada u xiran yihiin haddii uu u xiran yahay si zaa-ida wax waxa weeye wakhti badan ma haysatid laakiin hadduu yahay wax yaroo xiran isla markiiba qofka nasiib waa uu leeyahay in dhakhtar lagala gaaro waxaa jirto qofka waxaa badanaaba wuxuu hayaa ilaa shan iyo toban daqiiqo ilaa saacad meelahaas ayaa haya qofka markiiba uu dareemo calaamadihii inuu xabadkiisa culays saaran yahay ama gacanta xanuunku socota ama daankuu ka dare ama dhabarku ka dareemaya waxaa muhiim ah isla markiiba qofka inuu nine one one waco oo sida ugu dhaqsaha badan uu la xiriiro goob caafimaad qofkana waxaa muhiima inuu markiiba uu meel seexdo oo uusan sarajoog iyo badanaaba waxyaabo activity uusan sameynin wadna xanuunkana waxa weeye adigoo fadhiyo kugu dhici karaa adigoo wax qabanaya labadaba wuu kugu dhici karaa marka badanaaba qofka waxaa la faraa in uu yaro seexdo inta e m t-ga ama qolyaha gargaarka deg dega ay kaga imanayaan sida ugu dhaqso badan dhakhtarku waa marnaba ha isku dayin inaad gaari wado oo aad dhakhtarka adiga isu daraaf karayso maxaa yeele waxaa dhici karto in uu wadna xanuunka ku hayo uu zaa-id noqdo uuna gaaro xeer aad aad waxba aad kala garan weydo markaad aad shil gasho adigana aad dad kale dhibaato u geysato marka arrimahaasoo dham ayaa muhiima qofka hadduu ku dhaco marka ugu dambeys maxaa talo usoo jeedinaysaa jaaliyadda siiba dad badan ba waxay aaminsan yihiin inay weli da-dooda afartanka gaarin oo aysan cudurkaas sabtibal u ahayn ama uusan ku dhici karin
waxaa muhiima qofka maadaama aanu ku noolnahay wadan caafimaadkiisa uu aada iyo aada u sareeyo qofka waxaa muhiima badanaaba hadduusan awoodeynin in sanadkii atleast hadduu awooday inuu sanadkii laba jeer dhakhtarkiisa arko wixii kusoo zaa-idaba si uu dhakhtarkiisa isla markiiba ula socodsiiyo waxaa muhiima qofka hadduusan atleast laba jeer tegi karin inuu hal sano sanadkiiba uu dhakhtarkiisa tago oo dhakhtarkiisa uu si toosa ula socdo waxaa kaloo muhiima badanaaba waxaad u maleysaa soomaalideena marka qofka shaqada badasho ama uu magaalo ka guuro magaalo kalena u guuro waxaa dhacda inuusan dhakhtarkiisa uusan u geynin wixii history ahaa uu dhakhtaradii hore u sheegeen oo kala socon jiray marka waxaan dadka soomaaliyeed ee boston degan ama magaalada wadanka mareykan meel kasta ahaata ama qof kastoona dhegeysanaya waxaan ku baraarujinayaa qofka maadaama haddaad dhakhtar tegi jirtay oo aad boston deganeyd oo aad u guurto minneabolis waxaa fiican inaad dhakhtarkaas aad weydiisatay inuu dokumentigaaga ama wixii medical recordkaagu transfer kugu sameeyo dhakhtarka kalea u wareegeysa maxaa yeeley dhakhtarada qaarkood badanaaba waxaweeye waxay fiiriyaan qofka historygiisa waxay ka cayaartaa qeyb libaaxa leh daaweynta la daaweynayo marka qofka hadduu ogyahay inaad sigaar cabi jirtay hadduu ogyahay in waalidka wadna xanuun kugu dhacay ama oo hadda ka hor wax kugu dhaceen isla markiiba waxaa jirta waxyaabo uu ka fakari karo oo markaa sahli karo daawada uu isticmaalayo ama sida uu kudu ku daaweynayo inay wax iska bedelaan marka laakiin hadduu aad tahay nin hadda la keenay oo uusan wax war uusan ka haynin oo wax qabaara ka haynin sida wax lagu hayo inaad sigaar cabi jirtay inaad tahay nin daroogada isticmaala inaad tahay nin qamriga caba waxyaabahaas oo dhan waxa weeye dhakhtarka waxay u sahlaysaa ama ay dhibaato aga keenaysaa sidii uu qofka u daaweyn lahaa marka waxaa muhiima qofka adliis inuu dhakhtarka sanadkiiba halmar la xiriiro haddaad dhakhtar kale aad u wareegtana waxaa muhiima inaad rikoorkaaga aad u geyso dhakhtarka cusub aad arkayso si uu halkii aga sii wado oo dhakhtarkaagii horeeto uu aga tegay marka intaas ayaan kula talin lahaa ummadda soomaaliyeed inad dhegeysanayso aada iyo aad ayaa umahadsan tahay cabdilaahi haddana waxaan filanaa inaan u wareegi doono daqiiqada gudahood dhinacii siyaasadda soomaaliya waxaan leenahay dadweynaha soomaaliyeed ilaahay ha inaga dhigo kuwii wixii wanaagsan ee maqlaan kuwan tooba kuna camal fala